qofkaanan u jeedin muuqaalkeeda maxaad uga sheegi kartaa xaaladeeda caafimaad xaaladdeeda zaaid aada u liidataa zaad wax xanuunsan tahay waxaa loo baahan in la caawiyo oo daktarka wuxuu dhahay afrika wax looma qaban karo muslimiinta waxaa ka codsan in in ay caawiyaan waxay ii sheegtay inaad adiga aada laba mar dhiig u shubtay haa nin laba mar dhiig uu shubay siday idinkugu fududahay in la helo dad dhiig u shuba markii hore waxaa waaye marka dadka xaafadaha camal dadka jooga dhaqan dhalinyaradaan soo aruurna waxaan dhahay dhalinyaradda marka dadka qaar laga dhiig laga helin dhiigaa saan waaye wuu kacsanya ama dawaa qaadan safa dawa afishana qaadanaysa le kuwa qaar markaan waaye marka banaankan kuwa madowda ahaa soomaalida ahayn kuwaasa waxay lacag arnaa dhaha kun shan boqol ah si ay leeyihin hal mar shubayaa qoyntkia bointiga haddaadan haynin haddaad ahayn waa wade waa iska waa iska laabanaysaa soomaalida ma wax lacag kugu xiraa jir markaad dhiig ka codsato maya soomaali maya waxba qaara ma jirto soomaalida waa iska cay oo shubayaan mis qaybta bixinta dhiig kuwa dadku shubayaan baa lacagay qaadanayaan dad aruur waxaa leen soo aruurinaa marka qaraabada dhex galaa saasaa loogu shubale adiga isbuucka isbuuc isbuuc markaa joogto waxaan geeyaa meesha farmasheesh waan baaraa markaas markaan geeyay isaga ugu hooseeyaa le ama seven point something oo maraa ama six point something marka markaa starka ku celiyo waxaa leeyi waxaa loo baahan yahay two points marka dadkaas soo dadan soo raadiya asaa loogu shuba yaa misaa qof aad la hadashaa markaad u baahato adiga shan qof meelaa lix qof meeqaa kaa ogola adigii saddex qof afar qof ay ogolataa waxaad ii sheegtay mararka qaar dadka qaar inay kugu xirayaan inaad lacag siiso si ay dhiig ugu shubaan lacagta intee ka keentaa lacagta wallaahi waxaan sameeyaa maamooyin waxaa jira oo xaafadaha dirsan lahayn marka waxay sameeyeen bishmaka dhamaata camal waxaan dhahaa maama maamooyinkan soo caawiy maama dhiig ushuurwa camal maama bax maama hawrirtaa baxaysa ay soo aroorinay waxay ilaa wixii qof kasta isagu awoodo waa sidee rajadaada in xanuunka hooyo loo heli doono cid wax idinkala qaban wallaahi rajadeyda waxaa waaye in waxaana niyadeyda ku jirto waxaa waaye maadaama inta intaasoo sanad ay joogto wadanka dibadiisa la geeya camal in ay caafimaadkeeda insha allah ay taam noqonaysa aan rajaynaya welima isku daydeen in maadaama dad qaxooti aad tihiin hay-adaha qaxootiga inaad dabagashaan oo wixii caawimaad aad ka raadsataan waxay awoodaan maya ma tagin maxaa idin diida maamada dirta zaaid markaas waxan waa liidatay marka ayada dhan waay baaba'day oo lafa lafay noqotay caloosha halka samaaday marka si amarjisa loo soo qaadibo oo halkan lagu keenay haya halkaa markii la keenay kinimaa la siiyey marka alxamdulilah daawada kiniinkaas may qaadataa moogi wax kale hoyga hadda waxaa maadaama dhibaatooyinka dad aan loo nahay waxaan u baahnaanahay guri kale qof adiga hadduu nacam karo guri naga bixiy axmedow nambarka lagala soo xiriiri kara ee laga caawin karo zero seven ninety two forty five ten forty seven